بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه يوم الدين ثم ما بعد آه، sheekh daahir jazaah allahu khayran isaga ayaa runtii towsiyaad aada u qiimo bixin bayna siiyey Eh, ikhwaani fillaah aniguna in sha allahu waxoogaa yar baan ka daba geynayaa Eh, qofka muslimka ah ee adduunka ku nool wuxuu ku sugan yahay ibtilaa iyo imtixaan ayuu soo marayaa sida ilaahi subxaanahu wa tacaala qay am xasibtum an tadkhuluu ljanna ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الله سبحانه وتعالى وحنو شغي آياداس iyadoo lala hadlayo dadkii muslimiinta ahaa ma waxaad malaynaysaan dad yahow muslimiinta ahi eh, inaad jannada iska gelaysaan iyadoo aana idin soo marin wixii dadkii idinka horreeyey la soo mariyey iyadoo aana idiin iman miyaa filanaysa inaad janno gelaysaan dadka waxaa la taabsiyey dhibaato faqri baahi eh, ilaa maxaanku dhahay yidhahdeen nasri ilaahi waa goorma dagaal dhib baa la soo mariyey ilaahay wuxuu yihi alaa ina nasr allaahi qariib waxaynu isxusuusinaynaa eh, siraaca ama halganka ama loolanka eh, dhex taagan xaqa iyo baatilku waa shay abadi ah oo joogto ah oo mar kastaba adduunka waa la ysku hayaa dad ilaahay xaqiisa ku taagan iyo dad ahlu baatil ah Eh, ahlu xaqu marna waa mid loo hiilinayo oo ilaahay u gargaaro gargaarkiibu haystaa garki aanu muuqan ee cadow ka yar adkaadana markaana waa imtixaan bay ku jiraan imtixaan bay ku jiraan oo sabirkooda iyo iska diyaargarowgooda iyo waxqabsashadooda iyo xumahay galeen oo la raba inay ka soo baxaan iyo alxaqu mansuurun wamumtaxanu falaa tacjab fahaadihi sunat sunnaha ilaahay waa caynkaas Eh, waxaa muhima inaynu dareenno xilligaa uu ka sheekeeyey baynu joognaa sheekhu oo marxalad aada u adag oo runtii anigu aanan ka dayrinayn oo leeyahay haba adkaatee laakiin nasrigay guushaa dambayn doonta oo muslimiintu markay insha allahu sharcigooda u laabtaan oo si fiican u toosnaadaan sida ilaahay u ballanqaaday bay heli doonaan guusha laakiin hadda waxoogaa waa laga gacan sarreeyaa dacfi baa haysta dacfigaa haystaana waa sida looga sheekeeyey iyaga ayaa sabab isugu ah oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu inoo sheegay idciina waakhadtum adnaaba albaqar waradiitum bizarci taraktum aljihaad sallata allahu calaykum dullan laa yanzichu cankum xataa tarjicu ilaa diinikum iibsataan ciinada ah waa tusaale waxyaabaha muxaramaadka ama buyuucda aan bannaanayn dadku markay ka shaqeeyaanoo ku mashquulaan oo adduunyada iyo beeraha ay ku mashquulaan oo jihaadkii sharcigaha ay ka tagaan waxaa ilaahay ku sallidaa dulli dulli baa ilaahay saaraa waxaa rasuulku leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dulliga ka bixin maayo ama ilaagiinna ilaa aad diintiinna u noqotaan ta maanta hajmadan shariska ah habsigan xoogga badan ee gaaladu maanta ay meelo badan ku habsatay sida dee gaalada xabashida ee cadowgeenna ah ee ummaddan soomaaliyeed cadowgeeda ah soo jireenka ah kiristaanka ah oo maanta hay- waxay la tahay xabashii taariikhdiisa ma hunguraynin inuu taliskii ciidamadii soomaaliyeed ee laga maanta seer jito inay maanta dhex fadhiyaan weligood kumay riyoomaan isle ah waa wax runtii laga murugoodo oo qof kasta oo muslim ah doonayo inay maxaanku hawshaa u qumaan oo ilaahay subxaana wa tacaala u saaray waxaynu u baahan nahay ee dad oo taagan ee waxaa wax sixid baynu u baahanay badan dhacday burbur baa waddankii ka dhacay cadow inuu ugu habsado burbur in yahay sixitaan xoog leh si loo helo ummaddii muslinkahayd ee soomaalida la odhan jiray ee cadowgeeda ka adkayd ee talada lahayd ee wax iska celin jirtay si ummaddaas u soo noqoto waxaynu u baahan nahay sixid sixitaankaa waxaa kow ka ah dadka dhaqdhaqaaqa islaamiga oo diinta iyagu ku hawlan kuwaasaa kowkaa in lagu bilaabo sixitaanka soomaalida waxay tahay haanigun bay ka tolantaa ahaa ee maxaanku dhahdaa weliba shaarka hadduu isagu gacan bidixeeyo jihaadkii oo si qaldan wax u dhaqaajiyo maxaa saxmaya ummaddii kale xaggay joogtaa marka sixitaanku marka waa fara badan yahay in la saxo wax badan markaynu sixitaanka ka hadlayno dad baa waxay u fahmayaan oo odhanayaan oo maxaaba de wadaadkii maxaa loo maagaya rag baa shaqaynaya oo hawl ku jira unba iyagu baa hadlaya adeer manhajkan aynu ku soconno oo nabiy llahi maxamed noo soo dhiibaya saa ku salaysan manhajkan aynu haysanno ahlu sunna waljamaaca alkitaab wasunna ayaa wuxuu ku salaysan yahay in laysa saxo iyo sunnaha loo laabo muxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo dagaalkii iyo ghazawaadkii iyo duulaankii ku jira oo muslimiintii dhibaata soo gaadhayso ayaa la saxayaa markay yidhaahdeen anna haada maalinta uxud xaggeena loo ka yimi qul huwa min cindi anfusikum xaggiinay arrintu ka timi fatwadu xagga rabbay ka timi idinkaa iskale sababta oo ilaahay dagaalkii saas u saxaya walaqad sadaqakum allahu wacda id taxusuunahum biidni xataa idaa fashiltum wacasaytum min bacdi maa araakum bihi min maa tuxibuun minkum man yuriidu waminkum man yuriidu alaakhira uma sarafakum saasaa ilaahay subxaana wa tacala uga warramaya markaad fulayowdeen oo iskhilaafteen oo saaad noqoteen saaad samayseen baa jabku idinku dhacay waa manhajkaas baynu sheegaynaa saxaynaa nafteenaan saxaynaa qof kastoo hawsha ku jira baynu saxaynaa xaqaynu tilmaamaynaa ahlucilmigana xilka saaran waxaa weeye inay xaqa caddeeyaan oo xaqa haddii la bayaamiyo sixi waado akhtaa badan baa imanaysa rasuulkuna saasuu saxaabada ku rabeeyey saxaabaduna saasay ku socdeen oo mid ka mid ah markii khaalid bin waliid radia allahu canhu uu niman yidhi waanu islaamnay oo hadalkii garan waayey sabanaa sabanaa yidhi uu laayey rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uma qarin khaalid ee wuxuu yidhi allaahuma inii abraw ilayka mima sanaca khaalid ilaahu waxaan beri kaaga ahay khaalid waxa uu sameeyey rasuulku khaalid ma nibca rasuulku khaalid ma tuurayo waa ninkuu lahaa sayf ullahi almasluul laakiin khata uu ku dhacay lagama adkaysan karo khata uu ku dhacay waa khata sharciya waa la saxayaa manhajkaasaynu xambaarsanay waa in wax la saxaa waxyaabaha muhimka in la fahmo loo baahan yahay jihaadku waa fariida sharciya ilahay soo dejiye kitaabka iyo sunnaha ilahay ku sheegay xikme ayaa ilaahay u jideeyey oo xikmada loo jideeyey jihaadka waxaa ka mid ah waa liiclaa'i kelimat illaah ilaahay subxaanahu wa tacaala kelmaddiisa in lagu kor yeelo diinta ilaahay inay kor noqoto oo diimaha kale ka sara marto baa loogu talagalay jihaadka waxaa loogu talagalay raddulcudwaan cadowga duulaanka ummadda kuwa in lagu jabiyo oo lagu celiyo oo daxar lagu sameeyo xikamtiisa ka mid tahay jihaadka xikamtiisa iyo haayadiisa waxaa ka mid ah in fitnada lagu zuuliyo waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna la dagaalama ilaa aanay fitna ahaanin shirki bay culamada qaarkood ku fasireen xikamtaasuu leeyahay oo la rabaa inay dadku fahmaan oo mar kastaba jihaadku mafaasidna waa riixayaa masaalixna waa xaqiijinayaa wuxuu ku salaysan yahay masaalix in lagu xaqiijiyo oo waxaa la rabaa aayaatuljihaad iyo axkaamta iyo fiqluljihaadka in loo dejiyo waaqaca dhabta ah oo qofku markuu ka hadlayo uu fahmo xikmaddan loo jideeyey jihaadka sa ay tahay ee ma aha siduu ninkii carbeed yidhi laysa kullu baydaaa shaxma wax kastaoo caddi baruur maaha ma aha jihaadku waxaa muhima in la fahmo qaldan jihaadku waa wasiilo ee gaayo ma aha waa wasiilo wasiila waxaa la yihahdaa waa shay wax lagu gaadho ee hadaf iyo yool la tooganaya maaha isagu maxaa gaayo ah maxaynu u nool lahay maxaa dadka rususha loo soo diray maxaa culimada laga rabaa gaayadu waxa weeye ummadda rabbigood rabbigood inay caabudaan dacwadda iyo khayrka la doonaya shaqadu waa taa gaayadu jihaadkuna waa farac ka mid ah oo wasiilo ah oo baab اlamr biاlmacruuf wالnahy can اlmunkar macruuf baabkaasuu soo gelaya way qadan yihiin dadka maala hadaf kasta oo dham inuu yahay jihaad un ama xal kastaaba waa un jihaad wax kastoo la qabanaya wa in jihaad la qabtaa taasi arrin saxa maaha waa wasiilo oo tusaale haddaynu jilcino asalku jihaadku waa xaalado kooban mooyaane oo ilaa afar culimadu ay gaadhsiiyaan oo marka hore oo fardu kifaaya oo duulaanka marka hore islaamka in la faafiyo oo caalamka oo dhan la gaadhsiiyaa la doonaya islaamka markaa wuu socdaa ciddii hadhow is hortaagta marka haddii cizadaas ay jirto ummaddii ay isku duubantaado dowladdii islaamku taagan yihin oo ay socoto dacwaddii khayrka caalamka ilaahay islaamku ka ogolaya keliya wax kale adduunka lagama ogola waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhasir wax kale la iska aqbali maayo islaamku markuu socdo oo adduunka ku faafayo oo la hadli weydo cid xabad ku dhufan mayso layn maayo mar hadday qaataan diinta markay hoggaansamaan cidi layn mayso waa lagu daynaya walidalika baa ibnu taymiya wuxuu leeyahay aljihaadu shurica lidaruura jihaadka asal ahaan waxaa loo jiday lidaruura waa xaalado baa loo baneeyey asalku waa dacwada waxaa markaa aada u baahan in loo fahmo dadka fudaydsanaya dacwadda oo in badan baan waxaanu maqlaa dhagahaya ku dhacaa maxaa sheegaya halka wa kitaab un baa lagu fooraraa maxaa kitaab laga akriyaya waxaa mi ah macaamado la fura iyo kitaaba la akriyay maxay sheegaysaa waa arrin aada u khatar arrintaas istihzaaga iyo mahzalada qofku hadafkii ilaahay dadka usoo diray ee asalka ahaa haddii aad ku ciyaarto oo kii wasiilada ahaa adoo u fudaydinaya oo kana ka tegaya arrintaas waa khata waxaana labada horeeya jihaadka iyo dacwada oo asal iyo farac bay isu yihiin alaslu muqadamun cala alfarc asalku isagaa farca ka horeeya waynaad saa u fahamtaan waxaa muhima in la garto oo waxyaaba akhطaada ah oo tasxiixa u baahan dadka qaarkood waxay u haystaan shahaadadu inay tahay gaayada loo dagaalamo oo wuxuu ku odhanayaa anigu dagaalka waxaan u bilaabaya ama u qaadayaa shahaado inaan qaato dadka jannaanu ku shubaynaa maxaad janna ugu hortaagantihin jannaa dadka lagu shubayaa jannada waa dad ka hortaagantihin oo waayahay rasuulku markuu ile wax kasta rasuulkaa looga dayanaya oo jihaadka rasuulkaa lagaga dayanaya rasuulku ma wuxuu odhan jiray usoo baxa jannada aad gasheen usoo baxa mise ahdaaf baa loo dagaalamayay shahaadana waa la qaadanayo dee marhay dagaal la galo waa ixdan xusnayeyn oo khasaare marnaba ma jiro marnaba khasaare ma jirto marka dagaalka sharciga ah ee sax lagu jiro marna khasaare qof laakiin hadafka loo dagaalamaa ma aha shahaadada maxaa u daliila rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu iyo saxaabadu daa'if bay xisaar ku sameeyeen markii daa'if xisaarka lagu sameeyey magaalay ahayd doonayey way adkaatay rasuulku saxaabada wuxuu yidhi waa laabanaynaa xoogaa way isku adkeen meesha inay sii joogaan waa daayo haye markaasaa dhib dhaawac badan iyo wax soo gaadheen hadda aan noqonna mar keliya yahan waaya rasulku waa noqonaynaa rasuulku waa ka soo saaray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh mar dambe unba haddaa loo soo horgaacay la faray meeshii laakiin markay adkaatay waa laga ceshi rasuulku shahaado ma raba miyaa saxaabada jan aan isugu kingeynaya iska dhammaado oo gala ma yidhi rasuulku mise waa raggi waa ka saaray meesha waa ka saaray midhaha in dadka lagu minto dagaalka xitaa marka la galo qaa'idka fiican goobta dagaalka waa ninka taktikada fiican kala habeeya si aan meesha xabaddu kaga soo dhacayso meesha maa ka duduwa meelaha khatarta ah ee maxaan ku lay saasaa la doonaya oo rag baa la odhan jiray hebel dagaalka yaan loo dhiibin qiyaadada waa khatiir oo wuxuu ku shubayaa meel halis ah oo nin soo gabada maahe daraq uu siinayaaye bal qiyaadadiisa waxoogaa haloo dibdhigo oo nin baa gelaya un dee shubaya rag baa dhammaanaya selafkii marka waxay ahaayeen jihaadku mid nidaam ku socdo rasuulka looga dayda buu ahaa ma aha hadafku inaad tidhaahdo dadka waxaan dabka u gelinaya inaan shahaado qaato sax maaha rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh fi gazwati muta markii uu khudbadda la hadlayay dadka ee warka u sheegayey khabarkii nacyiga iyo geeridii saxaabada ku timi shahaada ay qaateen ayaa uxuleyd baa sh- qaatay raayadii fa jacfar baa qaatay waa la dilay cabdullahi ibn ra- isagoo wacaynaahu tadrifaan way ilmaynayaan rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh raggaa quwaada ah ee geesiyiinta ah ee ummadda hogaaminaya goobta ku dhammaaday aad uga murugaysan yahay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh fiqiga qaarkiina ragba waxay rabaan inay kawaadirtii midhihii lagu tabcay ee la rabeeyey ee aynu doonaynay maalin inay wax taraan maalin ummaddu ay mar war jeefaysa cadowga oo aynu rabno si fiican in looga takhalluso baa la rabaa waxoogaaga in marba lagu leefo kaasaa sagxaddaadna laga soo bilaabaya waxoogaa baa haddana lagu leefaya sagxaddaynu ka soo bilaabayna waa fiqi aada u daciifa waa fiqi liita waxay u baahan tahay in la garto in ummadda lagu bakaylo si marka aynu wax iska celinayno aynu inagoo isku duuban oo ragga kuu dhaqan yahay aad si fiican cadowga waxu yeeshid rasuulku waa ka murugooda markii dambena wuxuu yidhi markuu warkii soo waday waxaa raayadii qaatay sayfun min suyuuf illaah ba gacanta ku dhigay fafataxa allahu calaa yadayh wa khaalid ibnu waliid marka uu leeyahay ilaahay gacmihiisuu ku furay oo goobtii ninkaasaa furtay hamoodina markii dee weerarkii la qabsaday oo dan la furtay inaan ahayn raggiibuu soo badbaadiyey in aad maxaan ku dhahdaa xagga dagaalyahan ahaa oo goobta taktikada dagaalka iyo istaraatiijiyada aada u yaqiinay dhaqdhaqaaqii buu bedelay oo siyaabo ayuu faal u sameeyey idhaahdo allaylehe waa lagu soo biiray oo marka qaarkood waxaad rag intaad kala reebato baad qaar soo kicinaysaa aad raggaagii hore jooga meesha uun baad meela ka soo dhaqdhaqaajinaysaa wala weerara weeye arrintii markay dareen ba ilahay baqdinna waa soo dusay oo raggiisu kala soo baxay meesha fatxi baa rasuul ku magacaabay raggii baa la soo badbaadiyey mawduuca markaa odhanaya shahaadun baa loo dagaalamaya sax ma aha ee weyn ahdaafta iyo xikamta jihaadka loogu talagalay baa loo dagaalamaya waliyatakhida minkum shuhadaana waa kugu jirtaa oo fawaa'id ay ka mid tahay in ilaahay markaa shuhaada meesha ay yimaadaan oo shuhada la yeesho gelaysa xikamtii Oo- laakiin hadafku waa inu saa u caddaado waxaa ka mid ah waxyaabaha u baahan in la fahmo ee marxalo aada u adag baa caalamka islaamku maraya ee waxaa muhima in la fahmo marxaladdu hadday dacfi ay ummaddu ku sugan tahay haddii cadow kugu habsado iyadu waa mawduuc gaara waa baabkeed laakiin asal ahaan waxaa adiga lagaa doonayo dawga ah inaadan ummadda cadowga ku soo hogaamin tahyiiju lkufaari cala almuslimiin gaalada oo la soo oo muslimka la- iyo muslimiinta awood badan aanay lahayn iyadaad ogtihiin maanta cadow wuxuu u haysto warshadaha hubka sameeya ee sawaariikhda cabra alqaaraad ka soo dhacaya diyaaradaha meelaha fogfog istaagaya inay ummadda madaafiicda tirada dheer leh taangiyada noocnooca ah hub aada u culus bay haystaan ninna ma inkiri karo dadka qaar baa marka hubka baqa gelinaysaan baqa gelinna waa waaqic sidaa ma ogtay waxaa waxaa waxaa waxaa aan ahayn ee saxnayn anna waxaan rabaa inaan qaado oo dagaallo wax iska dhiciyo iyo qiimayn maayo adduunku ima qiimaysna waa hawjaan fikrad sax maha waxaa la yidhaahdaa qiimaynta xaaladda iyo go-aan qaadasho markay militarigu ka hadlayaan xaaladahaas qiimayn xaaladeed iyo go-aan qaadasho ku qiimaysan tahay maxaa ku hor yaalla caalamku muxuu yahay yaa kula dagaalamaya yaa kugu wajahan maxay haystaan maxay tahay siyaasadda ka dambaysa ka kula dagaalamaya yihiin wax badan baa u baahan qofku inuu fahmo markaasuu odhan karaa war ma wax ma qaadi karta ma samayn karta marka in gaalada la soo kiciyo oo hanjabaadiyo adduunka laga faafiyo oo halkaasaan qabanayna waxbaan burburinaynaa waa dhibaatada maanta ummadda islaamka haysata ka mid tahay oo sayxaadka hayaan caalamka islaamka oo dhow waa in la ba- maraykankaan la dagaalamayna oo kanaan saarayna oo gaalo o dhan is- oo miidiyaha laga sheegayo oo waxyaaba badan la- la muujinayo arrintaasi waxay inuu isu kaabahaysto oo jabha cariida oo gaalo ah oo nisful caalam ih inuu kugu soo wajahan yahay adaan awood badan haysan arrin aan saxnayn arrin saxan maaha sharciga ay ku saxan maaha nabiyullaahi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi istiraatiijiyada dagaalkiisu waxaa markaanu dib ugu noqonno madiine markuu yimi oo ee, markaa timi oo madiine timi acdaa aada u fara badan ba adduunka jiray acda- cadow daakhili ah yahuudi banu qaynqaac banu nadiir banu qurayda qabaa'il yahuud halka jooga oo cadow ah waxaa jooga gudaha niman munaafiqiin la yidhaahdo oo cadow ah waxaa hareeraha ka xiga min alyaman ilaa bilaad shaam waxaa teedsan qabaa'il carbeed oo gaalo oo cadow ah quraysh oo xaggan iyo maka fadhido oo ay ka yimaadeen oo uga yimaadeen maka faras iyo ruum furus iyo ruum oo laba dowladood waaweyn ah waxaasoo dhan baa rasuulka ku wajaha rasuulku muxuu sameeyey bilaahi calaykum madiine markuu yimi iclaanu xarbi miyuu bixiyey farisay halkaa ku diyaar garo waa ku hayaa ruumay waan ku hayaa yahuuday waa ku waa isjir ha in yar baa ku hadhay waxaan ku siiyey intaasoo maalmood war miyaad siirada ku haysaan arrintaa jawaabtu waa maxay waa maya muxuu sameeyey rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi yahuudi heshiis buu la galo oo dowladda islaamka ka mid yihiinoo mucaahadaad iyo waxbaa la galo hawlaha halkiina u fadhiya idinku saasaa tiri waxaasa naga dhexeeya munaafiqiinay far ba idinku fiiqi maayo rasuulku ilah caynkan iyo caynkan lagu sheekaysan maayo maxamed dadkiisu laaya oo ninku waa shahaadanayaan innaga inagu kuma laayo mana shahaadanayo so ummadda caalamka iga carari mayso odhan mayso ninku dad idin layn maayo war ilaahay ka yaaba hadal iyo wacd iyo waanu kula hadlaya munaafiqiinta cadow daakhiliya le sibaa loola dhaqmay faris iyo ruum duulahan laguma qaadin markaa way dambaysa xaaladdu waraaqa iyo ufuud loo bira iyo arrimahaas waa jira xaaladdu way dambaysa tadyuuqu siraac baa la yihahdaa tadyuuqu daa'ir ah inaad siraac cidda kugula jirta aada soo yaraysid oo hal iska koobtid hal shay qurayshunbuu ka dhigtay markaa namarka uu tooganayo keliya carabtan hareerihiisa ah qolyo badan ula hesheebayana jiray heshiis la galay rasuulku salawatu ullahi wasalaamu caleyh kutub isyar baa ugu noqon doontaa siirada rasuulku ama macaamilada rasuulku saasay ahayd salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka waxaynu ka digaynaa ay hala soxo qayla dhaantan ee caalamka ummadda lagu soo kicinayo waa inay joogsataa arrintaas oo shabaabku ay fahmaan muslimiinta ahi dhallinyarta iyo dadka muslimiinta ay fahmaan fiqiga noocaas inuu yahay fiqi kusoo hogaaminaya ummadda iyadoon awood badan lahayn oo aanay markaa tamar badan lahayn kusoo hogaaminaya waxbaa la kala reebreebtay adduunka waxaan saxnayn oo dadka qaarkood jihaad u yaqaaniin dadka dadka muslimka ah jihaad lama yidhahdo ma bannaana muslimka in lagu duulo oo arrintaas way jirtaa saaxada islaamiga ah qofka muslimkaa dhiiggiisu waa xaaraan fardan wa jamaacatan fardiga muslimkaa in la dilaa ma bannaana ee aan shahaadanaya marka la dilayo ee shareecadu ay waxay qortay shareecadu ay sheegtay qofkaasi inuu dil munto waa xaalado adiladeeda leh oo ariiq laakiin dowlad islaamaan dhalinayaa duulaanna waa ku qaadaya ummad islamiga meel iska joogta waa munkar arrintaas jihaadna lama yidhaahdo dowladda caalamka ka jira meelo badan waxaad arkaysaa waxaa ka dhex socda qayla dhaan ku wajahan xabad ku socota ama shucuubta iyo xukaamta iyo dadka xukuma ah ku socotaa jirta arrintaas in si fiican looga baaraandego oo dadku ay fahmaan arrin sax maaha ummadda islaamka ah la dagaalankeeda in lagu soo duulaa waxa weeyaan dhiiggii muslimka oo la xalaashay noqonaysa khuruuj marka la sameeyayo ku bixitaan ummad meel degan oo dowlad meel ka dhisan oo muslim ah yahay laba qodob marka la helo un baa lagu bixi karaa calaa manhaj ahlusunna waljamaaca markaynu ka hadlayno muctasile iyo khawaarij iyo takfiir iyo waa baab gaar xagga iga dhig ahlusunnan ka hadlaya kow ninka imaamka way ummadda xukumaa inuu gaaloobay oo diintii ilaahay ka baxo kaafir yahay kufriguna waxa la yidhaha maxaan ku dhaha dibba ku roraya wax qofku iska jeclaysto hebel waa kaafir ama saasaa la yidhi ee ilaa an taraw kufran bawaaxan tajiduuna fiihi cinda allahi burhaan oo kama qaala nabi sal xadis cubaad ibn saamit fi saxiix muslim ilaa aragtaan kufri cad oo muuqda oo aad ilaahay agtiisa ka helaysaan xujo maalinta qiyaame wax sahlan maaha shuruudda meesha taalla kaas waa qodob qodobka labaad haddii markaa kufrigii caddaado marka intuu muslim yahay ciitaaban mayso loo dhowaan maayo waayo mafsadada ka ratimaysa iyo dhibaatada ka dhacaysa iyo dadkaad laynaysa maan la ogolayn ummad islaama waxaa kaa baxay iyo maalku iyakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada haddii ka soo qaad markaa u gaaloobo waa riddu waa may waa markhaatimo doonto markaana shardi labaada meesha ku yaalla shardigaasi muxuu yahay alqudra waa in awood loo hayaa lagaga kaxeeyo meesha iyadoo fasaad aanu ka iman fasaad fasaadku samaynayo wax ka sii badan iyadoona ka imanayn waayo marka shaygaas la bedelayo waa takyiirulmunkar qawaacid buu leeyahay munkarkaa meesha yiilay munkar ka badani waa inaanu imanaynin ee munkar ka yar waa inuu imanaya oo markaa sharki in la khafiifiyo marka raba in laga zuuliyo waa in awoodi meeshii ay jirtaa waa qawaacid guud oo dee adiladeeda leedahay man ra'a minkum munkaran falyuqayiru biyadi fain lam yastadic baa ku taala marka waxay ku qaydan tahay istiaaco iyo qudra ay ku qaydan tahay macnaha waxaa meesha ka muuqda wilaayadii isagoo aan lahayn walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila isagoo wilaal uu yahay ayaa haddii ay noqoto ciidamada muslimiinta haysta iyo waxa kale ee meesha lagu burburayo waxa weeyaan waa la joojinaya ilaa awood loo heliyo bilaahi calaykum had magaalo hiblaayaa lagu duulaya mandiqa iska degan oo aamin ah waa in la qabtaa mandiqada gacan lagu dhigaa oo waa yahay haddaad qabanayso maxaa ka sokeeya qabashadiina dadka meesha jooga soo muslim maaha oo markaa ku duusho soo la dhiman maayo oo dhiiggan muxuu xunkiisu noqonaya markaad ku duusho waan qabanayaa baad le adoo le shareecaan u socdaa oo waaye markaad ku duusho oo goobta ku dhammaanaya xuunkoodu muxuu noqday arrintaas waxay u baahan tahay in laga waantoomo aada loo fahmo inaanay wax saxan ahayn waxaa loo baahan yahay culima iga dambayn doonto waa iska soo gaagaabinayaa waxaan ku dardaarmaya arrimahaasi waa tasxiix baan uga jeedaa waxaa maanta loo baahan yahay ummadda ay u baahan tahay waa ummadda ku habsaya looga kiciyo xuluul baa loo baahan yahay ummad xalkuna wuxuu ka imanayaa ummadda tan oo ummaddan baa hawsha leh daa'ifo yari inay tidhaahdo anigaa hawsha la wareegayo waxaan doono samaynayo wax xalinaya sax maaha ummadday u taallaa dhexdeeda ummaddan waxaa laasim ku ah inay isu timaado oo se isaga saari lahayd cadowgeeda oo ay u midoobi lahayd oo wixii laga sheekaynaya hadda ee inxiraaf ahaa in laga daweeyo oo hawl laga shaqeeyo oo dadka ahol cilmiga iyo ducaadda iyo isimo iyo waxgarad iyo siyaasiyiin dhammaanba la shaqeeyo oo icdaad weyn la sameeyo icdaad icdaadkaasi waxa weeyaan midnimada ummadda ka mida xoog baa loo baahan in la helo xoog xooggaasi waxa weeye ummadda midaynteedu waa xoog ummad burutay oo iska soo horjeeda oo iyadoo hubka isu haysata oo collood waxaa dhici karta mararka qaar weyno xitaa oo dadka ninka wadaadka ah ee isagu shaadhka diinta gashan baa waxaa ku habboon inuu ahaado ka naxariisanaya ee siday wax ku hagaagayaan oo dhiigu u yaraado oo ao ninka la raba inuu naxariisteeda badiyo oo wax badan tanaasulaad uu sameeyo si markaa wax badan looga nabad galo ninkaasaa laga rabaa ninkii kale muxuu samaynaya isago haddii kii waalkaa joogsan waayo kii isaga waxbaan u joojinay ka warran waxaa marka loo baahanayaa awoodda ummadda u baahan tahay waa shay wax ballaadhan icdaadka midnimada oo ummaddu ay heshiiso waxaa dhici karta markaa hawshu inay ku dhammaato waa xoog midnimadu waxaa xoog ah dacfigii laga sheekaya ummadda haysta ee wahanka ahaa ee rasuulku sheegay ee khawfka ah ee karaahiyatulmowta ah wahanka waxaa kas ah iyo ruux ummadda lagu beero oo ruux aljihaad iyo ruux aluquwa iyo iimaan iyo tarasaarasho iyo hadafkay u aboogan yihiin arrimaha lagu tarbiyeeyo oo lagu oo lagu wajaho yaa waxay ka mid tahay xoogga loo baahan yahay in la abuuro waan ku talinayna wixii kale ee desaanad iyo hub iyo ummaddu ay u baahan tahay taasina waa xoog kale oo ummaddu ay ka diyaar garoobayso oo kale oo loo baahan yahay waxaa muhiima dadka ahlu ducaada ah ahlu cilmiga ah ama diinta garanaya shabaabka dhalinyarta odayaal in arrinta dadku ay tashadaan oo ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyay baynahum inkoodu waa shuura iyo tashi bal rasuulka ilaahay u noqda salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ummadda markuu la hadlayay weliba qadaaya aljihaad iyo dagaal marka laga hadlayo ashiiru calay ashiiru calaya shuura tashi washaawirhum fi lamr faida qadaayaadkaa waaweyn ee ummadda in yari la fallaawo kari mayso meelna gaari mayso ummaddu inay tashato oo laysu yimaado oo la shaqeeyo oo talada dhinac walba laga ilaaliyo ummaddan jiritaan bay maanta jiritaan in laga fakaray u baahan tahay ummadda oo ay soo noqoto soo noolaato asbaabu nuhuud alumam ummaduhu asbaabtay ku kacaan oo ku noolaadaan waa diinta ilaahay asbaabta ayaanu qaadanno oo aynu u soo noqonno ayaa loo baahan yahay inahaas ayaan kusoo gaabinaya as'al allah subxaana wa tacala an yajcalana min aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah subxaanaka allahuma waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk